ciidanka sirdoonka ee dowladda burundi ayaa lasoo warinayaa inay xabsiga dhigeen shan ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee dalkaasi dhakhaatiirta xabsiga la dhigay ayaa lagu eedeeyey inay isaga tageen shaqadooda kadib markii ay ka cawdeen mushaar la'aan sidaas darteedna xabsiga loogu taxaabay ilawareedyo kale ayaa waxa ay sheegayaan in dhakhaatiirta loo haysto inay waxyeeleynayeen amniga gudaha ee dowladdaasi burundi mid ka mid a ururada shaqaalaha dalka burundi ayaa xaqiijiyey in dhakhaatiirta la xiray iyaga oo aan la haysan amar rasmi ah oo lagu soo xirayo islamar ahaantana lagu xiray qolal ay leeyihiin hay-adda nabad sugidda ee dalkaas wararkan ayaa intaa ku daray in afar kale oo dhakhaatiir ah ay heleen hanjabaadyo iyo fariimo cabsigelin oo toos ah dhanka kale shakhsiyaadka saamaynta leh ee xarumaha daryeelka caafimaadka ee gaarka ah ayaa ku cadaadiyey amniga dalkaas inay tallaabo qaadaan iyadoo ururka shaqaalaha ay ku hanjabeen inay ku baaqi doonaan shaqo joojin guud haddii aan deg deg loo sii dayn dhakhaatiirta xihan bilowgii janaayo ayay ahayd mar sidaan oo kale dhakhaatiir niyad jabsan ay qaadeen tallaabo ay si guud isaga casileen isbitaalada gaarka loo leeyahay ee waddanka taas oo ka dhigan in hadda xarumo badan aysan lahayn dhakhaatiir caafimaad xarigooda ayaa ku soo aadaya xilli ay dalka ka baxayeen dhakhaatiir aad u badan sannadihii u dambeeyey sababo la xiriira mushaar la'aan